halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban hirarka afimada geeska afrika iyo internetka oo ad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniin ah shan iyo tobanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo afariyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijkeenna waxaana idiin soo jeedinayaa xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
yahay xaqiiq iyo xugmiyaad ka haysaan boolyadu xanuunkiiyo xumadday abuurto xiska kaa wareento xubnihii jidhkaaga iyo naafaysa xididada inta xoogga beesho xaglahoodu laabmeen ama aan xaraga socon ma xisaabin karayee
kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed cabdi wabax oo ka mid ah abwaanada somalilan ee suugaanta wacyigelinta ka tiriya cudurrada wuxuuna ka mid yahay abwaanno aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan wacyigelinta dabaysha qodobada kale oo aan idinku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan kaalinta fanka iyo fannaanka ee la dagaalanka cudurka dabaysha sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii wacitaanka dhegaystayaasha oo iyana mawduucan la xidhiidha sidoo kale qaybtii aragtida guuxa dadweynaha ee toddobaadkan waxaa kalood maqli doontaan qaybtii afraad ee sheekadii lama huraan iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida booliska austraeliya ayaa shaaca ka qaaday inay soo gebagabeeyeen howlgalkii ka socday makhaayadda dadka lagu afduubay mana cadda weli baaxadda khasaaraha ka dhashay afduubkan ciidamada booliska australia ayaa goor sii horreyse soo bandhigay magaca iyo jinsiyadda ninka dadka afduubay kuna afduubay makhaayadaasi kaasoo magaciisa lagu sheegay macan haruun munis waxaana uu dhashay dalka iiraan muuqaalada sida tooska ah looga baahinayay telefishinada kala duwan ayaa muujinaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka australia oo gudaha u gelaya makhaayadaasi waxaa kaloo la arkayay qaar ka mid a lahaystayaashii oo ka soo baxsanaya gudaha makhaayadda kadib markii muddo lix iyo toban saacdooda halkaasi afduub loogu haystay weli si rasmiya ciidamada boolisku umay soo bandhigin tirada rasmiga ee makhaayaddan lagu qabsaday iyo in cid khasaara soo gaadhay iyo in kale ciidamada booliska ee hong kong ayaa nadiifinaya goobtii ugu dambeysay ee ka mid ah barxadihii ay ka dhaceen mudaharaadadu maanta oo isniin ah iyaga oo xilligan qaadaya mid ka mid a fadhiisimadii ugu dambeeyey ee hakiye isu socodka wadooyinka magaalada muddo ka badan toban usbuuc ciidamada booliska ayaa u sheegay dadka mudaharaadaya in ay deg deg uga tagaan wadooyinka gaar ahaan wadada casway by tiro kooban oo ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa iyagu ku qaylinayay erayo ay ka mid ahaayeen waanu soo noqonaynaa waxayna ugu yeedheen madaxa fulinta ee hong kong liang chang ying in uu xilka ka dego
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa lagu wadaa in isniinta maanta uu magaalada rome wadahadallo kula yeesho ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu socdaalkiisa ugu horreeya safar uu ku qiimeynayo xaaladda hadda taagan ee arrimaha u dhexeeya israa'iil iyo falastiin kulankan ayaa imanaya iyadoo ay mas-uuliyiinta falastiiniyiinta wadaan ka dhaadhicin ay qaramada midoobey uga codsanayaan qaraar ku baaqaya in israa'iil ay soo gunaanado joogitaankeeda dhulka falastiiniyiinta muddo laba sano gudaheeda qoraal aan dhammaystirnayn oo ka soo baxay dalka urdun ayaa lagu soo jeedin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalyahanada xidhiidhka la leh alqaacida ee nusra ay la wareegeen saldhig militari oo ku yaala waqooyi bari dalka siiriya kooxda xuquuqda aadanaha la socota ama dusha kala socota xaaladda dalka siiriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in fallaago ka tirsan koox lagu magacaabo jund al aqsa ay garab siiyeen dagaalyahanada kooxda al nusra inay qabsadaan saldhigga la yidhaahdo waadi diif oo ku yaala deegaanka idlib isniintan maanta ah xoogaga mucaaradka ah ayaa qaaday weeraro dhowr ah tan iyo sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii aan ugu talagalnay wacyigelinta cudurka dabaysha suugaanta ayaa qayb ka qaadata wacyigelinta bulshada ee cudurrada gaar ahaan kuwa naafeeya ama dhibaatada raagta u geysta carruurta sida dabaysha oo kale puntland maamul goboleedka puntland ee soomaaliya waxa uu ka mid yahay meelaha suugaanta lagu gudbiyo wacyigelinta cudurka dabaysha waryaheena magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan inoo soo diray
waa fariin suugaaneed inta badan ay dad badan maqlaan maalmaha tallaalka carruurta taasoo ay iska kaashadaan wasaaradda caafimaadka puntland iyo hay-adaha caalamiga ee gacanta ka siiya arrimaha tallaalka isla maalmahan waxaad arkaysaa boorar ay ku qoran yihiin islamarkaana dadka lagu fahansiinayo khatarta cudurka dabaysha iyo sida waalidiinta looga baahan yahay in ubadkooda ay u tallaalaan abwaan cabduqaadir shube oo ah abwaan si weyn ay u wada yaqaanaan dadka soomaaliyeed islamarkaana ah guddoomiyaha kooxda waaberi puntland ee fariimahan qaybtood sameeyey ayaa barnaamijka uga waramay fariimaha ay sameeyaan maalmaha tallaalka
kooxda waaberi waxay dhisantahay muddo saddex sano ah saddexdaas sanoba waxaan wacyigelinta bulshada ahayn may qaban waxaan ka hadalnaa tallaalka nabadgelyada cudurada faafa oo dhan sida aidiska sida haddii la ku ron yahay wadaniyada dowlad wanaagga dimuqraadiyadda waana ka hadalnaa abwaanka ayaa qaar ka mid ah heysihiisa fariimaha wacyigelinta ku eegaya in waalidka uu xil iska saaro caafimaadka ubadkiisa waxaa ka mid a macnaha heesta hadda wasaaraddu tiri maalin walba hanaloo ku furo barnaamijyada caafimaadka ka tallaala cudurada taranteenna ubadka ah moogteen ya ha khasaarin tacabkii talooynaha adduunyada hana tuurin taladay tabiyeen dhaqaatiirtu moogta
warbaahinta gudaha ee af soomaaliga ku baxa ayaa sii daaya fariimo ay soo gaarsiiso isla maalmaha tallaalka wasaaradda caafimaadka puntland wasaaradda caafimaadku waxay ku wargelinaysaa bulshada inay ka tallaalaan caruurtooda cudurka dabaysha oo isna ah halis labaad oo wakhtigan soo wajihi kara caruurteenna kalkaaliyayaasha caafimaadka ayaa kugu soo booqanaya gurigaaga ee ka faa-iideyso adeegyada caafimaad ee ay kuu keenaan oo ka tallaal caruurtaada cudurada halista ah ee jadeecada iyo dabaysha fariintan waxaa idiin soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka puntland abwaan shube ayaan mar kale weydiiyey farqiga u dhexeeya samaynta heesaha iyo fariimaha wacyigelinta gaar ahaan gudbinta dhambaalada ay xambaarsan tahay laakiin maadaama oo ay hees tahay heestu ma geel caruurtu waxay u baahan tahay sheeko caruureed in loo sameeyo majaajila ahaan lagu gelisiiyo haddii loo waayo waayeeyo laakiin heestu waxaan ku khasbannahay uun ereyga in la garanayo maca caruurtu garanayso markaanu idhaa matuuraha cagaar showga showga moogtahay jadeecada tan lagu sheego moogtahay kuwa qoorta kala tuura markii aanu idhaahno afsomaal ahaan way fahmayaan oo u khafiifinay laakiin waxay u baahan tahay in sheeka caruureed loogu daro si loogu koro oo ilmuhu ugu barbaaro in tallaal ku jiro
nuux muuse birjeeb ayaa warbixintaasi garowe inooga soo diray halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna magaalada hargeysa marka laga soo tago dadka caadiga ah ama caruurta ay saamayso waxyeelada cudurka dabaysha waxaa jira qaar ka mid ah abwaanada iyo dadka sugaanta tiriya oo iyagoo yar uu ku dhacay xanuunka dabayshu la noolaanshaha ay la nool yihiinna uga faa'iideeya bulshada inay ku wacyigeliyaan suugaanta waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la kulmay mid ka mid ah abwaanadaasi
cabdixakiinow aniga cudurkan dabayshu wuxuu igu dhacay anigoo yar oo saddex jira waan yaraa runtii saddex sanaan jiray markaa waxaan joogay meel miyi ah sida la ii sheegay oo jiro xili roobo miyigu caana leeyahayo wadanku fiican yahay baa waxaa lais yidhi malaha miyiga iyo dadkii ha soo ararko marka anoo miyiga joogo oo geel caana ka soo dhamay baa l ciyaal yaryar la socdo uunbaan anoo madaxa haysta oo mantagaya ayaan guriga imi dabadeedna waan dhacay dabaedna markaan dhacay xumad badan oo saayida ayaa laygu arkay weliba dumarku dee hooyadu markay miyiga la joogo dumaradu inkastoo anigu markaa aan eedooyin la joogay oo hooyada aanay noolan oo anigoo yaray dhimatay haddana laakiin waxaa lagu odhanaya de waxaanaa qabtay waxaanaa ku dhacay jimbaa asiibay daaweyn ma heshay meel miyaad de sidee markaa lagula tacaalay ee dee aad u heshay gacan qabasho adigu markii aan mantag badan mantag baa mantagay baa laydhaad baa mantagay madaxii baa maaragtay dabaedna waan dhacay muddo dabaedna markaa waxaa la sameeyey dee dhaqankii iska miyiga waa lay gubgubay waa xildiid iyo xulbad iyo wixii la hayey iyo malmal iyo de wixii la hayey baa laygu dhawooqay cadar baa laygu shubay waxbaa adigu laygu farsameeyey dabeedna waxaa markii lagu farsameeyey waxaa laygu yidhi dhabarka iyo madaxa ayaa isu ka yimi halkaa dhabarka jeegada iyo halkaa jeegada ah ayaa saa laysugu kay soo qabtay muddo toddoba cisho ah kabacdi sidii lai duugduugayo hadba wax lai marmarinaya adigu toddoba cisho kabacdi ayuumbaa waxaa la arkay indhihiyo cadcad markaasaa layla soo cararay oo meel magaalo ah lay keenay markaa distrin waxaa noogu dhoweed ceerigaabo ceerigaabo dabadeedna burco dabadeedna hargeysa dabadeedna yaman dabadeedna hindiya saasaa dhakhtarkii lagu geeyey dabeedna waxaa la ii sheegay dhakhaatiirtii lay mariyey oo dhamme min kii burco berigaa dhakhaatiir fiican baa wadanka joogtay oo ingiriisiyo waxbaa joogay baa layidhi ilaa iyo kii ugu dambeeyey waxay yidhahdeen saddex cishu wax ka qabasho lahaa macnaha saddexdaa cisho haddii wax laga qaban lahaa oo dhakhtar heli lahaa waxbaa laga qaban kari lahaaalku kaa naafeeyo kaa taabtay haddaad bal bulshada u sharaxdo naf ahaan wuxuu iga naafeeyey araggii waayo markii waan kuu sheegay waxaan kugu uri markii xanuunku igu dhacay madaxaa layga asiibay markii ugu horreysay dee madaxaa laygu dhuftay dabeedna madaxii markii laygu dhuftay dabeedna dhabarka iyo jeegadii baa isu kay tegey olredy markaa waxa weeyaan xanuunkii ilaahay baa ii sahlay inaan dhabarkii waa soo kala toosay duugmidii iyo daawodhaqameedkii iyo wixii lay marmarinayey ilaahay baa ii miciray dabeedna ma ay noqon in dhabarkii aan ka naafoobo laakiin waxaan ka naafoobay araggii baa tegey hagaag maxamed cabdi wabax abwaan baa tahay inta badan lagu yaqaano dhinaca abuurnimada barweba dhinaca sugaanta wacyigelin inta bulshada qaybayada kala duwan hadday naafada noqoto hadday dhinaca jacaylka noqoto hadday noqoto dhinaca siyaasada dhinacyo badan baad inta badan aad sugaan kala duwan ka curisaa maadaama dabaysha kugu dhacday islamarkaana bulshada ay halashay aad ka mid tahay iyadoo wax ma ka tirisay ama sugaanaad ka tirisay ma jirta
way jirtaa oo dee waxa weeye cudur xanuunka mar hadduu kugu dhaco dadka inaad uga digto waa wax waajib oo ku saaran marka way jirta wacyigelino badan baan ka sameeyey aad baanna u jeclahay inaan la wadaago fiaweda wacyigelintan bulshadu inta badan tallaalka shayga la yidhaahdo bay aad uga biyadiidaan oo la yidhahdaa tallaalku waa caynkanoo tallaalku war tallaalku waxaan leenahay tallaalku waa difaac ilaahay baa wax kaa difaaci kara ilaahay baa wax kaa badbaadin kara laakiin waxa weeye ilaahay mudaawaadka wuu kuu banneeyey marka sidaa darteed waxaan leenahay tallaalku waa difaaca ka hortegidda cudurrada wuxuu difaac kaaga yahay cudurka kugu soo socda wuxuu ku helaya waa qadar ilaahay marka sidaa darteed boolyada waxa lagaga hortegi karaa anigu haddaan berigaa tallaal heli lahaa ama intii ila joogtay ilaahay kuma ridina ay tallaal heli lahaayeen de waxyaaba kuma dhaceen anna iguma dhaceen iyagana ilahay waaba ka badbaadiyey laakiin de waxa weye virus ma u jireen sidaa darteed marka waxa weye maadaama tallaalku yahay daawada maadaama xanuunkani uu yahay xanuun dhib badan waxaan maanta leeyahay marka bulshada bulsho yahay xaqiiq iyo xog miyaad ka haysaan bulsho yahay xaqiiq iyo xog miyaad ka haysaan boolyadu xanuunkiiyo xumadday abuurto xiska kaa wareento xubnihii jidhkaagiiyo naafaysa xididada xubnihii jidhkaagiiyo naafaysa xididada inta xoogga beesho xaglahoodu laabmeen ama aan xaraga socon ma xisaabin karayee xaajadu waxay tahay xigmadana ku leeyahay xarumaha tallaalkiiyo ha la tago xanaanada waay hala taga xanaanada markaa fariintay gudbinaysaa maxay tahay imanka ereyadana aadka u fiicane kooban waxay gudbinayaan fariin in xa- la tallaalka la tago in la istallaalo ilaahayna la aamino dhakhtarkana la aamino waay een, waxay ka hadlaysaa imanka oo kale in een, dadkii oo kale tusaale ahaan aanay xaraga soconaynin islamarkaana ay kala dhantaalmayaan een, maxay muujinaysaa taasi haddaad bulshada u sharaxdo waxay muujinaysaa qofku mar hadduu kala dhantaalmo xubnihiisu ama uu lugaha beelo ama uu gacmaha beelo ama uu indho beelo ama uu dhegabeelo meeshii dee dareenkeedu tagaba in ay tahay xubin ka maqan islamarkaana bu- xaq badan oo uu lahaa uu ku waayay halkaa sidaa hadeer annagoo kale anigu waxaa weeye iyo inta ila midka ah ama indhahala ama lugahala xuquuq badan oo aanu leenahay baanu la'nahay oo aanu bulshada ku leenahay oo dalka ku leenahay oo da- eh, dowladda ku leenahay ayaanu la'nahay laakiin waxa weeye haddaanu xubintayadaas aanay naga maqnayn waanu heli lahayn ama bulshada ka- waxbaanu la qaybsan lahayn maxamed cabdi wabax suugaanyahan caanaa tahay islamarkaana dee dabcan aad uga hadlaya qodobadan maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshada een, eh, kala duwan ee een, inta badan imankaan dee cudurkii uu halista ugu jira amaba een, diidaya tallaalkii ama aan dee fikirka qaldan inta badan ka aaminsan waxaan leeyahay war tallaalka ha la tago war tallaalka ha la tago war tallaalka ha la tago waan ku celcelinayaa ha laystallaalo cudurrada ha layska tallaalo ilaahayna ha la aamino waxa weeyaan haddii aydan tallaalka tegin haddaydan cudurrada iska tallaalin sidayadaad indhabeelaysaan sidayadaad lugabeelaysaan sidayadaad dhegabeelaysaan sidayadaad gacmabeelaysaan dabeedna xubin jidhkaaga ka maqan markaad beeshana xaquuq badan oo aad lahayd baa kaa halaabaya oo aad waayeysa oo aad dalkaaga ka waayeysa marka waxaan leeyahay oo ku celcelinaya xarumaha tallaalka iyo ha la tago xanaanada aad baad umahadsan tahay kaasi dhegaystayaal wuxuu ahaa abwaan maxamed cabdi wabax oo ka mid a abwaanada ku dhaqan somalilan islamarkaana inta badan sugaan kala duwan ka sameeyey arrimaha wacyigelinta gaar ahaan cudurka dabaysha Een, aad baan kugu mahad celinaynaa maxamed cabdi wabax maxamed cabdi wabax oo u waramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac waxaan filayaa inay dad badan dareen kaga tegayso ereyadaas uu abwaan ka sheekeeyey iyo waayihiisa nolosha ee uu inala wadaagay
dhinaca kalena waxaa jira fanaaniin qaabka farshaxanka ama sawir gacmeedka iyo halkudhigyada caafimaad ku wacyigeliya dadka dadkaasi waxaa ka mid ah cabdi maxamed cabdi cabdigaab wariyaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahani kala sheekaystay
waa mahadsantahay yaasiin ciise wardheere Een, waa runta anigu wacyigelintan muddo badanaan kasoo shaqaynayay baraarujintu waa hay-adda yani wasaaradda marka la dhiso qaybta ugu weyn oo wax samaysa waayo waayo baraarujintaas waa dadka daawada ma yaqaanaan daawada in loo sharaxo in cudurka loo sharaxo wuxuu yahay waxyaabahaasa lagala dhicin jiray sida booliyada keliya maaha lix cuduroo dilaa hadda waxay noqdeen sagaal cudur Een, waxaa jirtoo kale in waagaas xataa aan la soo shaqeeyey ee Somali- ee somali finland tuberculosis project oo ah ee mashruuca dabartirka qaaxada oo aan qoryooley iyo muqdisho iyo ku qabanay shirar badan iyo seminaaro Een, haddii aan kasoo gudubin marka waxay ahayd wacyigelintaasi waxay ahayd mid qayb weyn ka qaadata dadku inay fahmaan in cuduradu yihiin kuwa halis ku ah noolaha iyo aadmiga noloshiisa wahagaag waxaa jirta marka yaasiin een, dhinaca baraarujinta waxaan samayn jirnay waagaas islogano iyo boorar loogu talagalay wasaaradda caafimaadka eh, waaxda baraarujinta caafimaadka layihahdo ugu talagasho in dadka la baro cudurrada inay dhibaato leeyihiin dadkuna way barteen soomaaliya labaatanka sane ee dowladda kacaanka waxay bartay in dadku ay boorarka iyo sloganada ka akhristaan waxyaabaha dhacaya Ee, waxaad la shaqaysaa haatan ee hay-adahan caalamiga sida w h o unicef iyo weliba kuwa maxalliga ah iyo wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya oo ololahan booliya aad kala shaqaysaan bal qaababkaas ka waran dadku sida ay u fahmaan ee, ma- gaar ahaan dadka af soomaaliga ku hadla marka aad sugaan ahaan u gudbinaysaan ama ee, sawir gacmeedyada walahi yaasiino horta eh, waxaan ku bilaabay waddankan markaan aan imid nimid ka gadaal eh, dastuurkii ugu dambeeyey warkii la ansixinaya aan u sameeyey hees eh, oo baraarujina taas waxay furtay in aan dadka soomaaliyeed wax u sheegi karno heeskaasoo isugu jiray sawaaxili iyo soomaaliya qaybta soomaaliga anaga aa qabanay aniga iyo een, oo fanaaniin joogta dalkan kenya oo ay ka mid tahay khadiija foodi iyo maxamuud maxamed ciise ooyay iyo gruubkale faarax borome marka markaas kadib waxaa la rabtay in igala soo xiriiraan wasaaradda caafimaadka oo kale ay dhahaan bal maxaa nagala qaban kartaa baraarujinta caafimaadka in dadka si wax loogu sheego dadkan soomaalida ee degan waqooyiga bari saa darteed waxaa u sameynay slogans iyo boorar lagu sharaxayo cudurka booliyada dhibaatada uu leeyahay iyo in haddii xitaa dadka waxay iska qabaan dadka qaarkood faabiyo soomaaliya meel ay joogto waa isku mid waxay ku leeyihin cudurkan cudur fidinaya ilmaha dhalaanka hooyooyinku dhalaan ka yareynaya ilmaha naagaha ma dhalaya haddii lagu duro waxaas wax kama jiraan waay marka waxaad soo qaadayseen islogano ka soo horjeeda arrimahaas bal qaar hal iyo laba nooga soo qaada cabdigaab islogano intaan kuu soo qaaday waxaa jirta lix boqol oo kun ah ayaa ku nool xerada qaxootigo kale dadkaas oo muhiim ah in laga talaalo carruur badan ay ku nooshahay maadaama booliya haatan laga talaalo dadka waaweyn dadka yareerba waxaa ka mid isloganada booliyada haddii laba jeer lagu talaalay haddii saddex jeer lagu talaalo wax ay kaa dhibaysa ma laha booliyadu ma baajiso xanuunna kuma keento talaalka booliyada waxma bi waxbuu badbaadiyaa ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta waa halkudhega caafimaadka caadiga u ah suugaan fara badan baan arkaya oo aad ka diyaarisay maxaan ku irahdaa sida dadka afka soomaaliga ku hadla ay uga faa'iidaysan karaan adigoo ku gudbinaya ee gabay bal wax nooga soo qaad kaasna hay-adaha caafimaadka baara bukaanka in la daweeyo waxay ka door bidaan ka hortag in lagu baraarugo si cudurrada looga baaqsado loo baajiyo halista guud badi soomaalideenna balow waxaan ku dhignay waxaan u lahayn barasho amaan laga baaraan degin ayaan dhaliil kula boodnaa waa waxaan u barannay taas iyadoo bermed ay noo yihiin bahda caafimaadka dunida bushiga si looga baaqsado wacyigelintaanu beeninaa badi kuwa tallaalka wadaan baaqooda ka hortagnaa badqabka ubadka yaga booli in laga tallaalo ama lixda cudure baas ayaan badideenna qaadacnaa beled iyo baadiyeba waxaan ku bogaadinayaa bahweynta soomaaliyeed tallaalka booliyada inaan u soo baxno marna laga baaqsanin bogaadin bogaadiya hay-adaha caafimaadka si dhibka looga baaqsado cudurka loo baabi'iyo heeso badan baan arkayaa iyagana aad kaga qayb gashay xeryahan qaxootiga iyo xaafadan islii iyo weliba waddanka kenya iyo gobollada dhexe ee soomaaliya qaybo ka mid a iyo weliba koonfurta soomaaliya meele aad hay-adahan la tagtay bal mid iyo labo heesahaas adoo noogu luuqaynaya ee baraarujinta marka aan samaynayn heesaha wacyigelintao kale iyo heesahan kaloo caadiga isku mid maaha laakiin heesahan waxaan u sameeyey dhalinyaro badan qaadaysa iyo fanaaniintii horeba wuxuu ahaa hees oo hal mar intaan samayn hal mar la qaado laga tegi marka waxay ahayd bulshooy bulshooy bulshooy bulshooy baajiya bulshooy baajiya cudurrado ku baraaruga talaalka bulshooy baajiya cudurrado ilmihiina badqabi la doona bulshooy baajiya cudurrado adigu beeninina waxa hay-adaha soo bandhigaan marka dhibaatada jirta waxay tahay hadda action contralafong oo kale oo ka shaqeysa koonfurta soomaaliya u n d b haddii noqo u n c ajasta oon u sameeyey boorar badan unicef oon la shaqeeyo oo dhinaca carruurta ah oo hadda ay joogtay dad gabdho soomaaliya iyo gabdho waxaa joogay marocana aan la shaqeeyo aan kala shaqeeyey dhibaatada booliga u leedahay caruurta caruurta iyo weliba caruurta soomaaliyeed kalima caruurta adduunka si oo international ayaan ugu shaqeynayna barnaamijkaas marka xataa si oo xaafadda islii oo oo xildhibaan ka yahay yuusuf xasan ayaa iyada xataa aada loogu baraarujinayay isagoo xataa u hurayay yani xildhibaanka in wax badan in wax badan badan badan badan la geliyo si dadka ku nool isli dad aad u fara badanaa ku nool inay ka baaqsadaan dhibaatada uu leeyahay cudurka booliyada iyo cudurada kale ee sagaalka ee dilaaga ee booliyada uu ka mid yahay weli waxaan kusii baraarujinaya dadka soomaalida waxyaabaha la sheegaya fadhi kutirarka ee leeyahay haweenka talaalkan ka celinaya dhalmada iyo ilmuhu cudur uu keenaya wax cudur uu keenaya male waa hay-ada caafimaad waa hay-ada la aaminay waa dad wax bartay waa dad anshax leh waa hay-ada caalamka ku midoobeen marka cid gooni looga shourayo ama cid gooni looga shiraya ma jirto waxaan waa waxa wax ku leenahay annagaa iskale talaalka haddii noo la keena xitaa dowladihii adduunka midoobeyaan ka mid nahay qaramada midoobey iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdi maxamed cabdigaab oo ka tirsan shaqaalaha idaacadda barkulan ahna abwaan mararka qaarkoodna shabakadaha bulshada ku soo bandhiga farshaxano aad u xiiso badan oo weliba uu isagu si gaara u geliyo muuqaalo iyo islooganno ay dad badani booqdaan oo wacyigelinta cudurrada dilaaga ee la ysqaadsiiyo oo booliyadu ay ka mid tahay
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo halkaasi waraysi kula yeeshay cabdi maxamed cabdi cabdi gaab halkaad kala socotaana waa v o a xubintii xubnihii aan idhaahdee wicitaanka dhegaystaha dareenka dadweynaha iyo qaybtii afraad ee sheekadii lama huran ayaa inoo soo socota balse aan ka horreyno magaalada muqdisho waraysi uu waryaheenna halkaas uu kula yeeshay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste abwaan maxamed uu kula yeeshay aan idhaahdee abwaan maxamed maxamuud shiddo oo ku saabsan arrimaha wacyigelinta waxaana ugu horreyn weydiiyey doorka ay suugaantu ka qaadato dhinaca wacyigelinta gaar ahaan cudurka dabaysha
suugaantu waxay ka qaadataa door wanaagsan ayay ka qaadataa soomaaliduna waa midda kale io isku fahanto suugaanta wixii markaa jira ay ku ogaadaan nuuc kasta ay tahaba waxaa jira waagii hore waad garanaysaa gabayaal baa la tiri jiray dhaqanka ku saabsan waxaa weeye markii laga gabyo raas gambooni raas caseer ayaa gabagaas tegi jiray wax qaado idaacadana ma lahayn oo mataqaanaa geeya ee yacni mataqaanaa wax hadda marka anugu garan oo qaadayo aan fahmi karo hadda sheegi karana ma- ma garan maayo laakiin waxaan kuu hubaa gabaga in bil kabacdi ka gees ka gees inuu tegi jiray in soomaalida meel kastay degan tahay marka een horta soomaalidu waxay ku- ku fahmaysay yani arrintaa iyadaa suugaantay ku fahmaysay marka suugaantu waa wax fiican oo soomaalidu ay mar walba isku afgarato waa tahay abwaanshido cudurro badan baa ka jira magaalada muqdisho oo wacyigelin laga sameeyo barnaamijyo wacyigelineed horey ma uga qayb qaadatay way jirtay waxyaaba badan ka qayb qaadana way jirtay wacyigelin ka qayb qaadanay oo yani markaas binaarin aan galna way jirtay oo AIDS iyo lagu baranayay yani markaas sida looga hortagayo waxyaabaha ka mamnuuca iyo waxyaabaha aan mataqaana aan ka qaadi karin way jirtay Ee, sida shubanka oo kale yani mataqaana ee, waanu ka qayb galnay Een, fanaaniintu marka waxyaabaha badan oo bulshada dhibaya inta badan ayaga ayaa ka qayb gala ayagaa dadka fahansiiya marka yani markay fanaaniinta afkooda ka soo baxdana dadweynuhu way fahmaan cudurrada wacyigelinta laga sameeyo ee inta badan bulshada looga digo waxaa ka mida dabaysha marka maxaad kala socotaa cudurka boolyada iyo halista uu u leeyahay caruurta Ee, hadda ka hor aniga waxaan ka mid ahaa dadkii yani mataqaanaa aan wareeji jiray oo dadka uga digi jiray oo haddii ay badankaleed yani mataqaanaa ee, marka dadka bolyomka iyo laga hadli tago een, degmooyinka loo qaybqaybi jiray anugu sida hadda degmada waqtigiley oon deganahay am- ayaan ka shaqay jirnay Ee, bolyomka marka waxaan doonaynay ee, waxaanu samaynay markii idaacadihii ama telefishinadii dadkii mataqaanaa looga haqabtiri waayey oo qof walba inaan daawo karin kuwaas waxaan samaynay baabuuraan ku xirnay makaroofana ku xirnay baabuurta markaa makaroofana ku xirnay halkaas ayaan mataqaanaa w- dadka looga sheegayay war ma- eh, yacni aan ku fahansiinaynay marka een, waxaa soo baxda markaa dadweynihii inay bannaanka u soo wada baxaan ilaa baabuurta wareegaysa ilaa haddii yacni mataqaanaa een, wa- hawshii baa socota marka sidaa darteed yacni wacyigelin waanu ka qaadanay fiican dadkuna yacni mataqaanaa si fiican u fahmeen kadibna waxaan arkayay iyadoo qof walba aaday yacni mataqaanaa canugeeda iyo wixii markaas iyo danaha wixii quseeya cudurkaa quseeya qof walba dadaal ay ka gelayso oo meel walba ay leeyahay halkee ay joogaan iyo halkee lagu tallaalayo iyo halkee maanta goormoo bilaabanaa iyo intii aad howlaha wacyigelinta tallaalka cudurka dabaysha wadeen weli ma la kulantay dad ilmahooda u diidan tallaalka adigase maxaa kuugu yaab badnaa intii aad hawshan ku guda jirtay anigase waxay igu darneed anoo anigu gurigaya jooga oo caruurtayda guriga ay joogaan ayaa tallaalka yimid tallaalkii markuu yimid islaantii baa waxay tidhi anugu caruurtayda la tallaali maayo oo mataqaana waxaan aad la wadwado aniga xoogaa waan ka shakisana ayay tiri markaasaan ku yidhi maxaad ka shakisantahay markaas waxaanu ma fahmin marka maxaad maxaan ka aaminsantahay marka caruurta hal talaalaa leeyahay waad maqlaysaa waxaa yani ka dhacaya mataqaanaa een, saxaafadda ee, raadiyaalka telefishinada ee, makrofanada lala wareegayo qof walba ay wadato caruurteena ma caruurta kale ka fiican maxaad ummadda oo dhan Soomaali dhan talaalanaysa maxaa maxaa maxaa jira markaas tii waxaan ka baqayaa waxaan ka baqayaa in dadkan waxay sheegayaan waxa ay wadaan waxaan iska daawarkaas caruurta waa la talaalayaa waana la talaalayaa adigu ku dhawaada talaalka aad marka waxay suura gashay in caruurta in la talaalo iyada qudheeda la talaalay marka waxa uu u baahan yahay marka dadka waxoogaa barabagaandaa qalbiga loo geliyaa jiray waxyaaba aan jirin marka hadda waxa weeye waa laga qancay in mataqaanaa ee, wax kale ay jiraan qof walba waxay u qaadatay bolyompa in mataqaanaa cudurka caruurta yani mataqaanaa asiibaya in qof walba ka hortago si caruurtiisu u fiicnaatay caafimaadkeeda iyo jirkiisu u dhismo marka dadku hadda si fiican ay mataqaanaa uga wacyigelshiyeen arrinta ayada abwaanshido ka waran iminka heerka fahamka bulshada uu gaarsiisan yahay marka laga hadlayo tallaalka cudurka dabaysha farqi noocee ah ayaa u dhaxeeya xilliyadii hore iyo wakhtigan maalinta la bilaabayay boolyaha yani mataqaanaa ma la bilaabayay iyo maanta waxaa u dhexeeya yani mataqaanaa farqi weyn u dhexeeya maanta wuxuu gaarsiin yahay rabitaanka dadka yani mataqaanaa boqolkiiba sagaashan iyo shan ba ayuu maanta gaarsiisan yahay rabitaanka dadka yani qof walba in mataqaanaa carruurtiida tallaalato marka hadda dadku waxay aaminsan yihiin cudurkaas yani mataqaanaa in maaragtay een carruurtooda ay ka waardeeyaan waxaad ka mid tahay abwaaniinta soomaaliyeed weli cudurka dabaysha qaab suugaan ah ma uga hadashay waxaad ka tirisayse ma jiraan boolida hadda yani horaan wax uga samayna laakiin hadda bal intaan yani mataqaanaa haddaan ka hadlo ee, waxaa weeye boolida waxaa leeyahay jiradaan cudurkaana waa adduunka dhan uu ka jiraa wax annaga dalkeenna kaliya quseeya maahan marka waxaani dacallada adduunyada dadweynaha ku noolow dilaa cudur ayaa yimid da'yada iyo carruurta asiiba bolyom loogu magac daray ama cudur dabaylaad dagaal lagu qaadiyo dowga looga hortegi karo dawadiisu waa tallaal dawadiisu waa tallaal dadweynuhu ogaada degdeg inaad u gaartaan bixiyaan goobaha loogu talagalay oo dadweynaha lagu daryeelaa dawadiisana laga helo dadweynow ogaada degdeg waa inaa u gaartaan goobaha lagu daryeelaa dawadiisa laga helo waxaan kaloon leeyahay digniin digniin soomaaliyay digniin bolyom ka hortag mooyaane ka daba tag ma leh ugu dambayntii maxaa tala ah oo ku aadan tallaalka cudurka boolyada oo aad u soo jeedin lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalidu meel kastoo ay joogta waxaan ku baraarujinayaa inay iska tallaalaan kana hortagaan intuuna asiibin ayaga iyo caruurtooda tallaalku waa tallaal dawo ah boolyomku waxa weeye waa dawo waana wax la hubo soomaalida waxaan ku boorinayaa caruurtiinna xanuunsan oo jirradaas qabta guryaha ha dhiganina guryaha ha ku magaciseynina ku magacsiinina waxa weeye dabaysha waxa waa aragteen dadku waa ku curyaamaa caruurta waa naafaysaa dad waaweyn hadda yani matqana naafaa waa hore yani matiin dadka aan daawadaan la helin dadka aydi lugaha ka gashay oo gacmaha ka gashay jirka gashay waa aragteen caruurtiina yay naafaynin mar kastaba caruurtiina daweeya kana talaala ka talaala ka talaala cudurka dabaysha mar kasta
kaasi wuxuu ahaa abwaan maxamed maxamuud shiddo oo ku sugan magaalada muqdisho oo u warramayay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoystii halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida ad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee bolyo fadlan noo soo sheega wixii aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka bolyo fikradihiina noogu soo dira emailka laanta af soomaaliga ee v o eda oo ah somali at v o a news dt com idinka oo qoraalkiina cinwaan uga dhigaya fikradaha bolyo qaybteena haddaba wacitaanka dhegaystayaasha ee barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaynu kaga hadli doonaa doorka ay suugaanyahanadu ka qaateen wacyigelinta ama waxyaabaha ku keena hal abuuradu inay sameeyaan suugaan la xidhiidha wacyigelinta haddaba qaybteenan waxaa marti inoogu ah yaxya yebaash oo ah wiil dhalinyaro ah oo sameeya suugaan u badan wacyigelinta kala duwan ee bulshada waa kan waryaheena ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo jeediya
wacyigelinta dabaysha waxaan jeclaa bar inaan ku weydiiyo waxaynu ka hadlaynaa hal abuurnimada ama suugaanyahanku door neca ayuu wacyigelinta su u sameeyo marka haddaan ka hadlo su-aasha ugu horreysa aan ku weydiiyo nin dhalinyaro ana waa tahay bal qofku markuu wax abuurayo maxaa ku keena inuu wax wacyigelin la xidhiidha abuuro ismaaciil mahadsan tahay wacyigelinta horta wuxuun baa la yidhaahdaa iyada marka aad qof wax marka aad wanaagiisa ama waxa togan iyo waxa tiran negativeka iyo positiveka uu sheeg leeyahay marka aad isgarab dhigto ee ay badato sida togan ee ay badato sida taban ee ah ina qofka wax yeelayso taasaa la yidhaahdaa kahortaga aad kaga hortegayso ama daaweynta aad ku daaweynayso ayaa la yidhahaa wacyigelin ee qofka leedahay ama waxaa ka jooga ama waxaasaa dhacayo sidaa yeela taasaa wacyigelin la yidhaahdaa waxaa keenaana badanaa waxa weeyaan inaad wixii aragto ama in iyada oon dhicin aad kasii digto maxaa keena markaa in qofka hal abuurka ahi tusaalahaan shay uu wax ka sameeyo ama uu ka yidhaahdo ama wacyigelin ka sameeyo marka uu timcadda ka gebiyey qabyaaladda intaasoo sanno ka hor waxbuu sii arkayey sida ninkaa timcadda uga gebi jiray iyo sida maanta nimanka joogaa qabyaaladii markii la dhex galay ay uga gabyayaan labadiibaa kala duwanaanaysa oo nina waa sidaasoo wuxuu ka hadlayaa wax soo socduu leeyahy waar waxaa ka jooga nina wuxuu leeyahy bahashi marka la ishaaqsadee la dhex galay ayuu leeyahy waar sidaa iyo sidaasaa dhacday markaa nina bahashi wuu arkay oo iyadoo applicable u arkay nina wuxuu leeyahy waar ka jooga bahasha oo wuxuu leeyahy waxbuu kasii hortegayaa waan gartay dabcan su-aalo kala duwan oo dhinacii dabaysha la xidhiidha ayaan ku weydiin doona lakin mid ka mid a dhegeystayaasha inagu soo biiray bal magaciisa iyo fikradda magacaaga
waa ibrahim sheekh axmed cabdi abwaanka iyo v o a baan salaamaya dhammaantiin waan salaamaya aniga waxay tahay su-aashaydu berigii hore sugaantu waxay ahaan jirtay midiyaha ay soomaalidu lahayd oo haddii dhibi timaado waxaa dee laga hadli jiray gabay gabayba dadka lagu gudbin jiray wacyigelinta koowaad waxay ahayd ama midiyaha keliya soomaali lahayd wuxuu ahaa sugaantu ahaa waktigan laakiin waxaa isyar garab yaacayaa midiyihiina gaar buu jiraa oo dee warsaxaafadiina gaar bay jirtaa sugaantiina way jirtaa dhegeysi ahmiyad intay leeg bay dadkii ku gaadhsiinaysaa imika fariin haddii ay timaado oo kale bool iyadan oo kale imika la doonaya in la gaadhsiiyo intay leeg bay sugaantu dadka gaadhsiin kartaa waa sidaagwan yaxya waa su- waa su-aal fiican ismaaciilow n waxa weeyaan walaalo sugaantu qura kamay qayb qaadan jirin saxaafadda sugaantu waxay ka qayb qaadataa intaasoo door oo ka badan saxaafadda saxaafaddu waa mid waxaa kaloo ka qayb qaadataa sugaantu waa buug oo soomaalidu may lahayn meel ay wax ku qorato sugaantu waa bogoga taariikhda ee qofka soomaaligii leeyahay sugaantu waa waxa uu ku khudbadeeyo qofku oo obama marku khudbad akriyayo ise waa wuxuu ku haanayaa dadkiisa sayid maxamed cabdalle xasanna suugaan buu u tirin jiray dadkiisa si uu dadkiisa ugu hanto marka waxay hay- waxay haysaa walaalo shaqooyin ka badan saxaafadda marka laakiin markii ay timid saxaafadihii markii ay yimaadeen ee miiryihii yimaadeen ee intaasoo saxaafadood oo kala cayna yimaadeen waxaa baxaya shaqadii ay suugaantu qaybtaa ka qaban jirtay laakiin waxaa weli jirta oo joogta shaqooyinkii kale ee ay qabanayeen
waan gartay haddaanan ku weydiiye halkaa intaanan ibraahimba haddaan doono ku noqon n waxaa jirta Iya.
oo dad badan ay ka hadlaan oo yidhaahdaan tusaale ahaan waxyaabaha keenaya haddeer in suugaantu ay muhim noqoto marka dadka wacyigelin la siinayo in la isticmaalo waxaa ka mid ah dadka ugu badan ee wacyigelinta la siinaya waa dadka reer guuraaga ama magaalooyinka ka fog ayaa loo isticmaala wacyigelinta maadaama dadka magaalada jooga laga yaabo xog badan inay waxyaabaha ka hayaan hadeer tusaale ahaan cudurka dabaysha haddii la doonayo dadka in laga wacyigeliyo dadka reer guuraaga haddii la isleeya u sheega Een, waxaa la ugu kala dhigan nugul yihiin eh, waxaan marka laga hadlayo warbaahintan caadiga ah iyo gabayada marka taa ma la odhan karaa qudheeda wax ka jiraan
ha wax way ka jiraan walow iminka qofka reer guuraaga ihi ay yar yahay percentageka ama inta uu ka noqonayo qofka reer guuraagii walow uu yar yahay oo iminka tuulo kasta waxaad arkaysaa isagoo t v yaallo ama jaraa'id yaallo ama warku si kaleba kusoo gaadhayo waxa aynu odhan karnaa suugaantu haddii ay ka baxday ama ay weli qaybta ka sii jirta laakiin ay ku yaraatay qaybtii saxaafadda waxay ku jirtaa qaybo badan oo kaloo noloshu leedahay marka haddii awal marka saxaafadduna aad dabaysha ku maqli jirtay imika waxaa laga yaabaa inaad ka maqasho nin abwaan oo qabyaalada ka hadlaya inuu dabaysha ka hadlo waxaa laga yaabaa inaad ka maqasho nin kale oo meel kale gabay cayn kale ka tirinaya inuu dabayshii ka hadlo marka caynan badan bay leedahay suugaantu waan gartay een, ibraahim sugaanta waxayna inta badan inoo sheegay abwaanka naadaye waar waxaan anigu in yar ku dari lahaa un weli dadka dadkeena miyiga ah ee meelaha fogfog jooga amaan awoodin inay helaan t v ama ay jaraid ama website ayay iminka gaadsiinaysaa tusaale ahaan iminka cudurka dabaysha oo kale soo qaadnay haddii la idhaa xagga sugaanta wacyigelintii dabaysha lagaga daro een, waxay gaadsiinaysaa baan isleeyahay taagaa dadka miyiga fog fog jooga ee aan waxna akriyi karin t v-na heli karin een, idaacaddiina aan inta hadalkan caadiga u dhigonoglen sugaanta la idhahda ina gaadhaa suurtagala aad baad ibraahim u mahadsan tahay een, waxaan ku noqon doonaa een, anaa su-aal weydiin doona een, yaxye sidaa uu ibraahim sheegay waxaa jira dad badan oo farsamadan casriga aan la jaan qaadi karayn ama ha joogeen miyiyada ama qaarkood magaalooyinkaba ha ku noolaadeen marka dadka qudhooda miyaan la odhan karin stiil ilaa hadda wehel bay u tahay een, suugaantu ha ha oo waa run oo ninna maanta waxay u tahay dee kaba iyo dhar iyo koodh iyo wax kastay u tahay ninna waxaa laga yaabaa inay shaar qura u tahay marka kulley way u kala baahi badan yihiin oo ninka ay waxoo dhan u tahay oo ninka ay dharkiisa iyo agabkiisa oo dhan ay u tahay ayaa mar kasta u baahi qaba
waan gartay marka sidee baa tusaale ahaan een, markaad wax curinaysid kaba soo qaad hadeer xanuunka dabaysha is tiri ka- wax ka samee ama waxaad tiri dhalinyarada tahriibka wax ka samee ama waxaad tiri een, wax siya- siyaasada wax ka samee ma khasab baa qofku markuu doonayo wacyigelin noocaasa hal abuurku inuu sameeyo inuu waxa wax ka yaqaano ha waa khasab waayo qofkii kale haddii aanu waxaan aqoon uga dheerayn ama aanu usoo joogin ama aanu wax ka ogeyn qofkan kale aanu waxba ku biirin karaynba oo tusaale ahaan markaaynu cudurka dabaysha ka hadlayno qofku waa inuu yahay qof xaaladan mid lamida arkay ama waa inuu yahay qof xaaladan qaabkeeda cilmiyeysan og ile qaabkaa cilmiyeysan buu ka bedelayaa oo wuxuu u bedelayaa suugaan oo wuxuu ka dhigayaa muud buu ka dhigayaa marka qofku intaanu muudka ka dhigin waa inuu wixii yaqaanaa essencekeeda ama halkii ay ka bilaabmaysay waxan waa inuu ogyahay wixii keenayo tusaale ahaan marka wixii keenaan siduu dadkii ugu dhacayo siduu dadka u layn karayo waa in waxaas dhan xogogaal u yahay qofku waan gartay een, eh, had- abwaanada inta ugu badani ama hal abuuradu marka xiliyadan dambe laga saaro kuwii hore aqoon badan umay dhahayn deegaanka ninaan maraykan a- a- arkin baa maraykan ka hadli jiray nin aan arkin laga yaabo inaanu weligaa xanuun soo socdaa laga yaaba inuu ka hadli jiray marka taa qudheeda miyaanay dhinac kalena odhanayn abwaanka qudhiis wuxuu wax ka curin karaa wax aan aqoonteeda lahayn oo mararka qaarkood lala yaabo in magaranaysa qof dee xidhiidho caalamiya ka sheekeynayo kale ha ha wa waa waxyaabo ka mida waxyaabaha uu la odhan karo wuxuu dheer yahay abwaanku uu ka indheergareedsan yahay baa la odhan karaa dadka kale waayo gabayo ka mida gabayadii waagii hore la tiriyey ayaa iminka laga yaabaa in loo bedelo qaacidooyin falsafada oo iminka falsafado badan oo nimanka gaaladii ay curiyeen iyo ay isku mid yihiin nimankaa gabayada qarni ama laba qarni ka hor sameynayay in isku qaacido ama isku formal noqonayaan sababta keenaysaana waxa weeyaan abwaanku wuxuu leeyahay erey hel buu leeyahy ereygu hel ereygu heli og yahay ereyga uu heli og yahay waxay keensanaysaa marar badan waxyaabo aanu aqoon u lahayn inay kusoo duxaan taasay keensanaysaa marka waa ereyada midhla-baxa hadhow noqdo weeyaan ee ummad kastaa ku faanto ee ummad kastaa tidhahda abwaankaygii qarni ama laba qarni ka hor ku noola halkaa ayaa ereygaa wax ka yidhi ama mawduuca wax ka yidhi marka xaqiiqatan ha way dhacdaa walow aan u aaminsanaya yar tahay laakiin way dhacdaa su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo marka iminka laga hadlayo xanuunadoo kale kala duwan ee dabayshu ka mid tahay waxbaa laga sameeyaa oo wacyigelin baa laga sameeya marka marka waxyaabaha laga hadlayo sidee baa ku ogaataan fariintani tusaale ahaan fariin aad sheegteen inay dadkii gaadhay mise abwaanka mas-uuliyaddiis waxa weye inuu sheego oo uu madal ka sheego oo madashaa markaa saas dadkii ama ha qaateen mayaana qaadan
abwaanku qaabka ay u filayso ereygiisu wuxuu wuxuu wuxuu marka hore kasii baaraan degi karayaa qaabka uu curinayo maansadiisa haddii qaabka aan maansadayda u curinaya ay tahay qaab yar oo ama dabacsan ama godka aan ka tirinaya uu yahay god yaroo macaan oo jilicsan ama uu yahay ereyada aan isticmaalaya ay yihiin ereyo noocii dambe ah ama wax caynkaas ah waxaa agabka aan u adeegsanayo maansadayda ayay ku xidhan tahay qaabka ay u fidaysaa oo haddii aan ereyo dabacsan u adeegsado oo aan ka saaro ereyadii dhaqamadii hore iyo geelii iyo dhaqankeennii hore haddaan ka saaro waxay kuu caddaynaysaa inay maansadaasi magaalada aada ugu fidayso laakiin haddii aan kusoo qaato ama aan kusoo daro erey bixinno ama ereyo dhaqankii iyo geelii iyo qaab nololeedkii miyigeenna haddii aan kusoo qaato waxay ku caddaynaysaa maansadaasi inay aada ugu fidayso miyiga marka abwaanku qaabka ay maansada u fidayso iyo cidda qaadaysa intaba marka hore wuxuu kasii shixi karayaa marka uu maansadiisa samaynayo
aad baad u mahadsantahay yaxya yeebaash iyo dhegaystayaasha kale ee barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha inagala qaybgelayay tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno toddobaadka soo socda sidaas iyo galabgeliya
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wacyigelinta cudurka dabaysha gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad nagala socotaana waa v o a goordhow waxaad maqli doontaan qaybtii afraad ee sheekadii xiisaha badnayd ee lama huraan oo idiin soo socota balse aan ka horreyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ay ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaannu toddobaad walba idinkaga soo gudbin doonaa magaalo ka mid ah geeska afrika anigoo ah xuseen xasan dhaqane toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinayaa magaalada baladweyne halkan waa goob ay dadka magaalada isugu yimaadaan islamarkaana ay ku kala warqaadaan qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ayaa ila wadaagaya dhacdooyinka ku xeeran magacayga waa nabadoon jamaal xaaji calay oo ku nool magaalada beledweyne degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maalmahan waxaan ugu soo badanayo maaragtay dhibaatooyinka dadka shacabka ah ay ku hayaan nimanka nabadiidka ee shabaab la yidhaahdo nimankaasoo bartay oo caadaystay maaragtay waxaa jiro bahal la yidhahdo lo loogise la yidhaahdo loogisahaas maalinba libaaxa sacbuu ka dishaa oo ka cuno shacabkii ayay waxay ka dhigteen sidii loogisaha iyo libaaxii maalinba qof bay ama marjiyaan ama xabad ku dilaan ay sixin u dilaan weliba waxaan leeyahay shacabka reer hiiraan dadku soomaaliyeed waxay ahaan jiraan dad damiir iyo diin labadaba leh kuwa diinlaayaasha iska celiyaan leeyahay awooddiinni iyo xooggiinni iskaga celiya shacabka wuxuu ridaa dowlad awood badan oo hub iyo saanad iyo diyaaradihii taangiyo wadata kacdoon shacab baa lagu soo ridiyey war maanta waa dhibaato in adinkoo dadkii shalay dowladdoodii awoodda badnayd riday inay maanta al-shabaab ay macalimiintii ilmaha qur-aanka idinkugu dhigayey iyo dadkiinnii waxgaradka ahaa iyo siyaasiyiintiinni inay midba meel ku dilaan ama ku qarxiyaan nasiib darra idinku tahay waxaan leeyahay kuwa hadda u taagan beelaha u taagan hadda la dagaalamaya al-shabaab way mahadsan yihiin kuwa kale oo walaalaha ah oo ku xiranne war kudayda kuwa dagaalame kudayda kaca damiirkiina ha kacaan leeyahay waa mahadsan tahay walaal magacaada iyo dareenka dhacdooyinka kugu xiran magacaygu waa maxamed cismaan cabdi oo ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne ka mid ah dhallinyarada gobolka hiiraan waa laba qodob qodob waxaan damca aan anigu dareensanahay hadda mid waxaan ah waa in yar oo dhaliil ah oon ka tabanayno xagga dowladda haddii aan nahay dadka shacabka ah oo ku dhaqan gobolka midna waxa waaye nimanka nabadiidka ah nimanka nabadiidka argagixisada ah dawacada libaax waa ma dhihi kareen nimanka nabadiidka waxaan leeyahay waqtigoodii waa soo gaabtay dadka shacabkaane ha sabraan insha allah dowlad naga kor qaada ayaa dhalatay dowladdana taageera dowladdana mid baan leh waxa ku nool dalka konton kun oo askariyo amisoona isugeyn soomaalida askarta ee marka lagu daro waa konton kun qiyaas ahaantii konton kun saddex boqol iyo shan iyo toban kilomitir oo xamar iyo beledweyne isku jiraan gudahooda toddoba toddoba kilomitir haddii askarta loo dejiyo xitaa waa waa xoreyn karaan waddanka waxaan leenahay marka dowladdu dalka indhaha u yeelato si ay u hanato shacabka iyo dadkaba shabaabna waxaan leeyahay waqtigiina waa dhammaadee dadka ha dhibinaha dareenkaygu waa intaas waa mahadsan tahay adigana magacaada magacaygu waa maxamed cabdi oo jooga gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne aniga waxaan ila tahay dareen ahaan dhinaca dowladda waxaa jirta in xukuumaddii madaxda ka ra-iisul wasaare cabduuli sheekh axmed ay kalsoonida kala noqdeen baarlamanka soomaaliya tii ka horeysa oo iyadana cabdi faarax shirdoon saacid haddana waxaa hadalhaynta ugu badan ee ka jirta magaalada beledweyne ay tahay in ra-iisul wasaare lasoo magacaabayo aniga fikir ahaan waxay la tahay in ra-iisul wasaarahaas lasoo magacaabayo uusan uu noqon doono kuwii hore meeshay mareen uu isagana mari doono maxaa yeelay sidaan ka warqabno lixdii diseembar sanadkan waxaa kalsoonida ay baarlamanku kala noqdeen ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed labadii disembar sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankiina waxay kalsoonida kala noqdeen cabdi faarax shidoon saacid marka aniga fikir ahaan waxay la tahay in ra-iisul wasaarahan lasoo magacaabayo isna uu mari doono jidkii kuwii hore ay mareen
waa mahadsan tahay adigana
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa raxmaan qalfidigow waxaan joogaa degmada beledweyne gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxaa ka taagan caqabad aan gobolada kale ay la qabin runtii waxaad moodaa magaalada beledweyne khaasatan markaan ka waramo cadowga al-shabaab magaalada kama fogo dad bay qalaan gaar dabay reegubaan cadaadisay sameeyaan habeenkii waxawaaye waxbaa dhadhaco waan maqalnaa magaalada kooneed wax ka dhadhacan waxaan rabaa inaan u sheego ummadda ree hiiraan al-shabaab waa cadow waa cadowga soomaaliyeed waqtigooda wau dhammaaday laakiin waxay maraan inay raftaan neefka markay la barya rafusho maraa rafushada kadib waxaa kasoo xigo inuu naf baxo marka waxaa leeg shabaab buu naf wuxuu maraa kolba hadda waa heerka uu ka maraaya iyo heerka uu taagnaaya waa fahmi kartiin shabaab ha loo istaago xoreyntiisa buulaburti iyo balweyninta udhexaysa waa boqol labaatan kilomitr wistiga iyo istiga waa iska wadooyina maro wadooyinkaasi fadhiyaan ummadda waddada haloo furo dadku hala dhiirageliyo si reebaadiyaha ay u dagaalamaan dadka kaleo waxtarka oo magaaladu jooga oo hantida haysa ganacsadana waxaan leeyahay hantidiina ku bixiyo shabaab waa kansar hiiraan waxay ku yihiin cijida fartadii kansar kale waa in la gooyaa waa in laga jaraa kansarkaas gobolka hiiraan iyo gobolada kale jamaal waxaad tidhi dhibaatooyin ayaa ka jira magaalada iyo gobolka guud ahaan dhinaca kalena waxaa la hadal hayaa maamulo loo sameynayo gobolada hadba gobolada siday isku raacayaan bal ka waran taana dareenkeeda haddii wax dadka ay bulshada reer hiiraan ay ka tastaan ayaga samaystaan ayaga dadka ay dadweynaha keensadaan ay ahaan lahaayeen shabaabkana meeshuu jooga hadda uu jooga ma joogeen dhibaatada dadka ay sheeganayaan ama eedda ay dowladda ka sheeganayaan ma jirteen waxaa loo jiidiyey tashashadii waxaad ogtihiin markii oo wasiirkii amniga qaranka iyo arrimaha gudaha hore u ahaa cabdikariim xuseen guuleed barnaamij baa la ansixiyey dowladda ay baasgarayso saxiixdo lagu heshiiyey inay shacabka ayaga isa soo doortaan ilaa abtinaw isbuucan gudihiisa kuwaa lasoo qoray warqadooda oo loo soo qoray muxuu ah degmooyinka gobolka hiiraan qaar ka mid ah weli ma jirta in council la sameeyo bulshada ay wax soo doortaan gobolkanna waa gobolka keliya ee dowladda taageersan ee aan wax dhibaataa ku haynin ee u halgamay weliba usoo dagaalamay u halgamay welina u taagan taas waa taas waxaa kale oo noo dheeri ah dowladda duulaame ayay ku qaaday al-shabaab oo la yidhaaha badweynta hindiya waxaa la furay jalalaqsi ilaa muqdisho waxaa la furay muqdisho iyo marko ilaa baraawe waxaa la furay baydhabo ilaa muqdisho waa kilomitr aal isu fog annagu waxaan sheeganaynaa dhaliil ah in noogula kaadiyey al-shabaabkii dadka dhibaateynayey taa waxay keentay inaan shacabka maadaama ay dowladdii aan ka sugayn inay shacabka u dagaalanto ee al-shabaabka kor qaado aniga oo laba sababoodba u fiirinayo annaga oo dowladda maaragtay ay mas-uuliinta dowladda reer hiiran ay ku leeyihiin dhaliilsan maadaama aan nahay nin odayaa oo nabadoon ah waxaan leeyahay war isku tashtaa adinka wiilkiinna iyo qorigiinna ku tashtaa dowladdiinnina waa dowladdiinnii siaad u taageerteenna ha idiin ahaato oo hadda macnaha taageerana ma lihi laakiin ku tashto wiilkiinna iyo qorigiinna kuwa dagaalamaya kuwa kaloo walaalahooda ku fiirsanayna waxaan leeyahay ayagana garab ha ku siiyaan walaalahood hadday maanta garab ku sii waayaan biriba ayagana maaragtay nimanka waa kaan kara sidii saaxiibada horte u sheegeen magacayga waa maxamed sidaan hore idinku sheegay sida aan qabo waxa waaye horta fikirka awalan dowladda inay gobolkan la hartay iyadu shaki kama taagno wuxuuna shaki uga taagnayn wadanka sideed iyo toban goboloo dalka soomaaliya ka kooban yahay inta kale waxaa ka jira maamul goboleedyo wax sida tooska ah ugu xiran dowladda waxaa ka jira gobolka hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir dowladdu sida tooska ah ayadu ugu soo magacaabi kartaa barasaabyada iyo guddoomiyaasha degmada ayagaysanba horta xureynayn bay maxay meel kale u qabataa wax dowladdii dhaliisha ugu weyn oo ku hayno askar konton kun ka badanoo mishaar qaadato qaarna ajnebi yihiin qaarna dalka u dhasheen baa joogo u heelan wax inay u qabsadaan dalka weliba askarta caadiga ah hadda soomaalida ah waxay jecel yihiin alqaacidada inay ka xureeyaan waddanka askartii ku shaqaysan latahay xaquuqdoodii siin latahay dowladda waxaan aniga mas-uuliyiinta ka codsanaya dowladda madaxweynaha uu u sarreeyo in ay wax ka qabtaan awalan horta arrintaas maalin kasta waxaan isleeyahay horta cadowga iska kor qaada ciidamadan faraha badan inay waddanka horta noo xorayso annagaa kadib isdoorayno dowladnimada waa hananaynaa
maxamed cabdi hadalladaada waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraa tegey midkan isagoo aan la arkin waxqabad la-aantiisa maxay tahay dhaliishaada sidaaaan ka warqabnaba khilaafka u dhexeeya ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maahan markii ugu horeysay oo khilaaf uu soo kala dhex galo madaxda ugu sarreysa dowladda ilaa laga soo bilaabo xilligii sheekh shariif ee madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladdii kumeel gaarka ahayd waxaa soo martay saddex ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cabdiweli sheekh axmed cabdiweli maxamed cali gaas intaasoo dhan waxay keeneen in ra-iisul wasaareyaashii la bedelo haddana kan la saadaalina aniga ahaan maxamed ahaan waxay la tahay in kuwii hore meeshii ay mareen inuu isna mari doono
intaasi waxaa inoogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada faladweyne ha mogaanina in toddobaadka dambe aad la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaannu ka soo tabinno magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne noogu soo diyaaray barnaamijkaasi dareenka dadweyne halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna kusoo dhowaada qaybtii afraad iyo sheekadii lama huraan ee kasoo maaxatay maskaxda weliyaha rugcadaaga ah cabdulqaadir maxamed mursal
kusoo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida sheekadan waxaa maalgeliyey soo saaristeeda raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana v o a u fududaysay isticmaalkeeda raadiyaha ergo ee isna xaruntiisu tahay magaalada nairobi sheekadan hal abuurkeeda waxaa iska leh saxafiga iyo qoraaga soomaaliyeed ee cabdulqaadir maxamed mursal haddaba ku soo dhowaada qaybtii afraad ee sheekada
asalaamu calaykum ardo وعليكم السلام wanaagsan problem maxaad sheegtay waa nabade bal ka warran shirkeenna shalayta siduu u dhacay shirkeenna shalay si wanaagsan ayuu noogu dhammaaday oo fiican waa runtaa si fiican buu noogu dhammaaday sababtuna waxay ahayd dadka tuuladeenna degan ayaa ah dad isku fakar ah oo isku si wax u fahma haa dadkeennu wuxuu fahansan yahay dibkii ka soo gaadhay qaxi dhaci weliba iyagoon waxba galabsan dagaaladii sokeeyana aan ka qayb qaadan aniguse waxaan ka baqayaa ardoy hadallada jigra uu ku hadlo inay abuuri karaan dhibaato waayo waad maqlaysa shalaytu wuxuu soo hadal qaaday inay tubcaano samaysato hub
fakarkaa iyo wixii la midaba waa inaynu ka hor tagnaa oo aynu diidnaa inaanaan hub iyo dagaal midna aanaan u diyaarayn tubcaanoodna aanay is- ishubaynayn waa runtaa oo weliba haddii aan la nimaadno caqli fiyow oo ay islamarkaana tuuladeennu ahaatay sidii lagu aqoon jiray nabadgelyada ee dhinac walba waxaa laga yaabaa inay ra'yigeenna qaataan qaar badan oo wax ku keeni waayey hubka faraha badan walaalowse rooblow mid aan kuu sheego dadkaaga lagama maarmee jigra waa in loo sheegaa oo la waaniyaa oo la ogaysiiyaa inaanay tubcaanood u baahnayn hub iyo dabley hadda la diyaariyo waa runtaa arday nin kalena jigra wuxuu u baahan yahay hanuunin aad u fara badan marka arrintiisa dhinac naga dhige waxaan rabay oon baryahan bakaala xishoonayay inaan ku weydiiye su'aal yar iga raalli aho oo walaal maxay ahayd su-aashaasi ardoy ninkaagii warba laga hayaa xaggee buuse ku dambeeyey
annagu waxaan ku boodayay inaan wax kale soo wadin maye war lagama hayo berigii la yaacay isagu ma joogin oo horta wuxuu ku maqnaa beeraha annagu xaggaasaanu u yaacnay isna xaggaasu u sii yaacay bahalcuya naaguursaya la dilya walaal war iyo wacaaltoonna uma hayo walaal ka caliye laakiin Wa- adigu maxaa igu weydiisay waxaan Hortaas kugu su'aal weydi- waaye.
waxaan raalligoo kuulahaa sidaa wey waxaan kugu weydiiyey Eh.
waxaan ka xumaaday carruurtan adigu aad dhashay intaan leegleegay haddana aabbahood lala yahay aan laga warqabin meeluu ku dambeeya marka waxaas lahaa bal weydii dee aniga keliya maaha dumar badan baa dhibkaa ila qaba oo wax uga garaabiyana aad ay u yaryihiin walaalo waa runtaa insha allah way iska wanaagsanaan doonaa haddii aan laydma ardoy mashruucyada aan wado waxaa ka mid ah in tubcaano ay hesho waxbarasho lacag la'aana alla waa fursad fiicane goormayse hagaagaysa taasi waxaan marka hore isugu yeeri doonaa dadweynaha deegaanka waxaan rabaa marka hore inaan iyaga ka dhaadhiciyo inaannu bal guri hal qol ah inaannu ku dhisanno iskaa wax u qabso oo dabadeedna dugsi ama iskuul aan ka dhisanno si ay noogu fududayso Ah.
inaannu da- hay-adaha samafalka ama gargaarka caalamiga dadka bixiya si aanu wax ugu weydiisanno inayna caawiyaan alla rooblow allaha kugu guuleeyo allaha kugu guuleeyo waannu ognahay inaad wax badan la doonaysid bulshada degaankan degan ee allaha kugu guuleeyaan ku leeyahay insha allahu tacaala aamiin baan kuleeyahay arda hadda waan kaa sii tegayaa oo waxaan u sii dhowaanayaa iridda weyn ee laga soo galo tubcaano taasoo galabta lagu soo dhowaynayo faarax dheere iyo reerkiisii iyo dad badan oo la socdo halkaas oo dadkao dhan wada aadeen waataan ku baaqay Haye.
in anugu gargaarka koowaad fidiya waa kaa daba imaanaya waa runta anna waan sii socdee nabaday okay
asalaamu calaykum madcaliyow wacalaykum salaam idaaka jigra ahaa hadheeratay hadhawaabo wakhtigan walaaka weedu walyarma ee horta waan ogahay wakhtigu inuu wakhti xun yahay oo xilligaanoo kale la isu imaan laakiin waxaan ogahay inaad keligaa tahay oo ay shooba maqan tahay oo xaaskuu joogino ay buushashilay ku maqan tahay nacam runtaw ileys iyaaba meyle eedaanka dhibaatatay buushishlayni eedaan sii humaati dumaalada sidaha sheegay hata yaaba agaalqaada ee hadareerta kastay hambaliyo hambaliyo mar dhow waxaad ka baxaysaa kelinimadii inkastooy odayaashu iska khudbasireed badan yihiin
irdaaladsanaa kan waryaa jigre wakta walla qudbasaraysada mayrooga doo kale ama hayd waryaa madcaliyo niyow maxaad u jalleeci weyda qoftaan arda ah geeda waa gabar aad u wanaagsan oo shaqaysa oo makhaadiyadu afar iyo labaatanka saac shidanta hadda
sheekada lama huraan idaacaddii fiidnimo ayay gebagabow tahay tan iyo intayn idaacadda xig- xiga ku kulmayn waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulantin dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.